asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan saaxiib eel kusoo dhowaada warka habeennimo ee dalsan qodobada caawa ugu waaweynna waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya oo degmada cadalle ee gobolka shabeellaha dhexe ka dhagax dhigay garoon diyaaradeed xarigna ka jiray isbitaal cusub mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya oo muqdisho kaga qaybgalay munaasabad ay xilka ku kala wareegayeen gudoomiye ku-xigeenada cusub ee gobolka banaadir dowladda soomaaliya oo sheegtay in al-shabaab duqeyn loogu dilay saraakiil iyo ciidamo badan oo al-shabaab ah maxkamadda ciidamada qalabkiisa oo go-aano adag ka soo saartay dilalka aanooyinka qabiil ee gobolka shabeellaha dhexe ka dhaca una diyaarisay ciidamo gaara kadib baaqa nabadda cadale iyo ciidamada amniga magaalada caabudwaaq oo dib u faray garoonka diyaaradaha caabudwaaq kadib muddo maalmaha u xirnaa mid ka mid ah beelaha dega waqooyiga gobolkaasi galgaduud
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
ismaqa wanaagsan saaxiibyaal waa habeennimo sabti ah taariikhdan waxay ku beegan tahay lix iyo labaatanka bisha kow iyo tobnaad ee novembar sanadka laba kun labaiyo labaatan kusoo dhawaada qodobadii aad maqasheen oo dhammaystiranna madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa degmada cadale ee gobolka shabeellaha dhexe ka dhagax dhigay garoon diyaaradeed xarigna ka jaray isbitaal cusub oo halkaasi laga hirgeliyey waryahayga mahad nuure axmed ayaa faahfaahinaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo wafdi la socda oo maalmihii dambe ku sugnaa degmada cadale ee gobolka shabeellada dhexe ayaa maanta xarigga ka jiray isbitaal ay yeelanaysa magaaladaas oo baahi weyn u qabtay iyo sidoo kale waxa uu dhagax dhigay garoon diyaaradeed oo degmada cadale ee gobolka shabeellada dhexe laga hirgelinayo isbitaalkuu xarigga ka jira madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo wehelinaya madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali guud laawe waxaa loogu magacdaray isbitaalka sheekh axmed gabayow waxaana iska kaashaday dhismihiisa xildhibaanada deegaanka iyo dadka degmadaasi oo ka hirgeliya degmada cadale ee gobolka shabeellada dhexe xarunta caafimaad ee laga hirgeliya degmada cadale ee gobolka shabeellada dhexe ayaa ahayd mid baahi weyn u qabeen dadka degmadaas iyo deegaanada kale ee ku xeeran maadaaba bahyo caafimaad ay ka jireen qaar ka mid ahaa dhakhaatiirtii isbitaalkaasi qaybta ka qaadatay dib u howlgelintiisa ayaa goobtaasi ka hadlay isbitaalkan wuxuu leeyahay emergency qayb ah iyo saalo oo u dhammaysan qalabkii loogu talagalay emergensiga iyo iyo maxaa la yidhaahdaa la tacaalidda taroomooyinka sidoo kale wuxuu leeyahay farmasi ay taalla dawo ku filan muddo lix bilood ah sidoo kale wuxuu leeyahay laab bixin kara dhammaan adeegyada asaasiga ee shaybaar laga rabo waxaan rajahaynaa isbitaalkan waa bilow waxaan ugu talagalna xaaladaha emergensiga inuu la tacaalo waxaan rajahaynaa inaan kobcino horumarino wixii aan ku diri karnin anagoo la kaashayna bulshada deegaanka iyo dowladda dhexba insha allah inaan ballaarina rajayaynaa waa dareemi kartaa dhibka ay leedahay qof meeshaan laga qaaday oo ugu dhowaad laba boqol oo kilomitr baabuur lasii saaray bacaad lasii marsiiyey xamar la gaarsiiyey xaaladiisa say naqan karto marka taas waa xanuun badan tahay waxaana dareemi kara qofkii arkay oo markhaati ka naqday dhaawac laga soo qaaday rundhigooda xamar la geeyey laba maalin lasii waday oo dhiig joojin iyo xanuun baabi'i waxna lagu durin taasaad dareemi karto intii hadda aan furnay afar kiisaan loo keenay afarta kiisba ilahay mahadiis waa lagu guulaystay haddii marka uusan isbitaalkan hirgelin lahayn ama uusan shaqayn lahayn afarta waxay aan lahayd in xamar la geeyo dhinaca kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa dhagax dhigay dhismo garoon diyaaradood oo ay yeelanaysa degmada cadale ee gobolka shabeellada dhexe markii ugu horeysay dhagax dhigga dhismaha garoonkaasi laga hirgelinayo degmada cadale ee gobolka shabeellada dhexe ayaa mid muhiim u ah islamarkaana madaxweyne xasan sheekh maxamuud tilmaamay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo dhammaystirayo dhismaha garoonkaas maanta ay dhagax dhigeen kaasi oo qayb weyn ka qaadan doono isku socodka bulshada gobolada dalka intana ayrboor maba lahayna inay ayadana ayrboor bilow ay yeelato ayadana muxuu ahay waa hawsheedii maanta u taagannahay oo dhagaxdhigeeda aan kala soo qayb galo dowlad goboleedku iyadu ay mashruucan soo ka soo shaqaysay soo qabanqaabisay hirgelintiisana ay ayada muxuu ahay leedahay aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay aniga gaar ahaan markaan arko horumar meelba horumarayso dalka soomaaliya ka mida runtii aad iyo aad ayaan ayaan ugu farxaa marka waa waa bogaadinaa waana hambalyaynaa madaxweynaha iyo maamulkiisa guud ahaan hirshabeelle oo dhan meel kastoo ay joogaan dadaalka ama haddii ay tahay xoraynta dalka iyo la dagaalanka khawaarijta iyo haddii ay tahay mashaariicda horumarinta ka shaqayntoodaba wax aad iyo aad u weyn isbitaalka magaalada cadalo dib loo soo nooleeyaan arkaynay airboorkiio maanta la dhagax dhigayaan arkaynaa magaaladan magaalo sida loo sheegay taariikhi ah oo aad iyo aad muddo fog magaalooyinka soomaalida kuwa ugu faca weyn ka mid ah waaye waa magaalo beecadeeda iyo quruxdeeda iyo nidaamkeeda dalxiiska iyo deganaanshaha ku fiican horumarinta xeebaha ayaa iyaduna muhiimad kale ah oo aan madaxweynaha leeyahay iyadana diiradda hala saaro dowladda federaalkana waa idkala shaqaynaysaa haddii allayidhaa in horumarinta xeebaha meel kastaba saddexda kun oo kilomitiro xeebta soomaaliya ah in laga wada faa'iidaysto horumarna laga gaaro qaybta hirshabeelle ay ku leedahayna in iyaduna sida hadda ay meelo badan oo kale hirshabeelle horumarinta uga bilowday inay xeebahana dhankooda ay fiiriso caalamkuna maanta meelaha u heelan yahay ka mid tahay shaqo abuurka dhallinyaradeena lagu jeegan karo dhaqaalaha dowlad goboleedka iyo dhaqaalaha dowladda soomaaliya intaba muxuu ahay lagu qaadi karo airboorkan wuxuu aad iyo aad u fududayn doonaa khayraadkaas badda in maxaanku irahda loo helo gaadiid maadaama waddadu hadda ay iska dhib badan tahay aanay muxuu ahay weli diyaarsanayn wadda in la dhisana xoogaa wakhti badan ay u baahan tahay airboorku ka fudud yahay ka wakhti dhow yahay waxaan rajaynaynaa airboorkani inuu degmada cadale iyo gobolkaiyo dowlad goboleedka hirshabeelleba iyo gobolka shabeellada dhexaba inuu dhaqaale ahaan albaabo cusub u furaan rajaynana aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin mahad nuuri axmed warbaahinta dalsan muqdisho
mahadsanid mahad nuur axmed mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa magaalada muqdisho ugu qeybgalay munaasabad ay xilka ku kala wareegeen gudoomiye ku-xigeenada cusub ee maamulka gobolka banaadir waryaariga cabdiwaxiid cabdulaahi daar ayaa ka warmay gudoomiye ku-xigeenada maamulka gobolka banaadir ayaa maanta xilka xafiiska la wareegay kadib munaasabad ka qabsoontay xarunta aqalka dowladda hoose ee xamar waxaana kasoo qaybgalay munaasabadda gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka wasiiro xildhibaano gudoomiyayaasha degmooyinka marti sharaf iyo weliba duqa muqdisho mas-uuliyiintii ka hadlay munaasabadda hambalyadooda ka sokow waxay madaxda cusub ugu duceeyeen inuu alla ku asturo xilkan iyagoona kuwa xafiiska banneeyeyna uga mahad celiyey sida ay dalkooda ugu adeegeen inta ay xilka hayeen laakiin dardaaran aan ummadda soomaaliyeed ka wadno reer muqdisho ka wadno ka baarlamaan ahaan ka wadno gacantiina ayay ku jirtaa nabadda muqdisho marka waxaan rabaa inaan raggii hore oo baxay na aan kala sii dardaarmo experiencigooda inay ku reebaan inta cusubna inay ka shaqeeyaan nabadda sababtoo haddii aan nabad helno wax kastoo noo hagaagayaan wax kasta meel in la dhigo nabadda laga shaqeeyo waddan aan nabad ahayn oo magaalaha ma nabad ahayn mas-uuliyiinta waxaan leeyahay wax suurtoobaya ma leh
waxaan u hambalyeynayaa qolada xilka wareejinaysa waxaan umaynaya sida caadiga waxa way qolada cusub in loo hambalyeeyo laakiin waxaan qabaa hambalyada waxaa iskale qolada xilka wareejinaysa oo xilka lagala wareegay sababtuna waxay tahay waxaa la isugu hambeelyeeyaa guul guul soo eetay wax la qabtay ayaa la isugu hambeeyayaa marka nimankii soo shaqaynayey oo guulo la taaban karo ka tegay noona sheegay howlkan inuu ka mid yahay ceel inuu ka mid yahay inuu ka mid yahay maxayahayday koronto yani waa tusaale ay sheegeen laakiin dadka injaazaadka iyo guulaha soo hoyaa loo hambalaya marka kuwaasaan loo hambalyaynaya gudoomiye ku-xigeenkii hore ee dhinaca amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir iyo gudoomiyaha cusub ee maanta xilka la wareegay ayaa munaasabadda ka hadlay halkan markaa maanta waan ku faraxsana annaga inaan xilka wareejino waxaan idinkula dardaarmayaa saaxiibada cusub oo xilka aan ku wareejinayno laba qodob baan idinkula dardaarmayaa walaal qodobka koowaad wuxuu yahay waxaa idin soo magacaabay madaxweyne kalsooni ayuu idin siiyey maadaama madaxweynuhu kalsooni idin siiyey waxaan idinkula dardaarmayaa inaad madaxweynaha kalsooni idin siiyey aad daaco u noqotaan inaad looyarta u muujisaan inaan haddii isagoo kalsoonidiisa u insiiyey aanna qabiil ka aadin inaydan dan ka aadin inaanay kooxaysi kale ka aadin ee siduu idiin aaminay waxaa keli u samayn kartaan abaalkiisa inaad celisaan way anafta u bixisaan
inaan maanta halkaan walaalaheen saaxiibadan xilka aan kala wareegno farxad weyn bay noo tahay saaxiibayaal waan kaga mahad celinaynaa sida sharafta leh ee xilka aan noogu wareejideen gaar ahaan gudoomiya cali yare oo saaxiibkay ah oo ninaad in badan isla soo qariibno isku xaafad iyo isku iskuul iyo isku dugsi intaba aan ahaa jirnay danooniga aan isla ciyaari jirnay aadna aan isku naqaano gudoomiye waan ku faraxsanahay khudbadii halkan aan ka jeediday inaad dowladda la shaqaydid oo aada garab istaagtid dowladdu maantay soomaaliya oo dhan ayay shaqo uga baahan tahay waxaa munaasabadda soo xiray guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale
marka waa cali-musuliibka uu hadda ka dhawaajinayo wasiirka taladu waa meerta ilaahayna asigaa weyda tilkala yaamunu daawiluhaa bayna annaas dadkan bay dhex wareegaysaa marka xil wareejinaa lina xilka tegid maaha marka hadday wareejinta adna biritaad la wareegi doontaa waayo tacliyo
guddoomiye ku-xigeenada cusub iyo xogayaha guud ee maamulka gobolka banaadir oo maanta xilka la wareegay ayaa jagadan loo magacaabay labaatanka bisha nofembar kadib wareegto kasoo baxday madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud cabdiwaxiid cabdulaahi daahir warbaahinta dalsan
dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa sheegtay in al-shabaab duqeyn loogu dilay saraakiil iyo ciidamo badan oo al-shabaab ah maryan adane xuseen ayaa ka waramaysa wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf al cadaala oo shir jaraa-id ku qabtay xarunta wasaaradda ayaa kaga warbixiyay howlgallada ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka ay ka wadaan gobolada shabeellada dhexe iyo hiiraan wasiirka ayaa sheegay in howlgal qorshaysan oo ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka ay ka fuliyeen xalay saqdi dhexe deegaanka ceeldheero oo ku yaala xadka gobolada shabeellada dhexe iyo hiiraan howlgalkan ayay ciidamadu ku qaadeen in ka badan laba boqol oo askari oo ka tirsan al-shabaab oo ku sugnaa deegaanka ceeldheere islamarkaana ay ku jiraan labiyo toban horjooge wasiirka ayaa intaa ku daray in ciidamadu ay si buuxda ula wareegeen gacan ku-haynta deegaanka ceeldheere isagoona intaa raaciyey in ciidamada iyo dadka deegaanku oo isgarabsanaya ay al-shabaab kala wareegeen hub iyo gaadiid howlgal qorshaysan oo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidanka hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed iyo dadka deegaanka iyo saaxiibbada caalamiga ah ee taageera ee howlgalka lagula dagaalamaya khawaarijtu ay iska kaashadeen ayaa xalay saqdi dhexe ilaa saacado uun ka hor hadda wakhtiga halkaan aan taagannahay waxa uu ka dhacay deegaanka ceel dheere oo ku yaalla xadka kala qaybiya gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe howlgalkaas oo ahaa mid aad loo qorsheeyey islamarkaana xogtiisu ay ahayd mid isku dubaridan ayaa lagu beegsaday goob ay ku sugnaayeen in ka badan laba boqol oo ka tirsan maleeshiyada khawaarijta ee al-shabaab oo ay ku jiraan laba-iyo toban horjooge goobtaas oo ay ugu diyaargaroobayeen in ay dagaallo rogaal celis ah ku qaadaan deegaanno ku yaalla xadka gobolka hiiraan iyo shabeellaha dhexe oo maalmo ka hor laga saaray howlgalkaas qorshaysan waxaa uu u dhacay sidii loogu talagalay waxaana lagu dilay inta ilaa hadda aan xaqiijinnay in ka badan boqol ka tirsan khawaarijta al-shabaab ee halkaas isku uruursanayey khawaarijta la laayay waxaa ku jira ilaa toban ka tirsan horjoogayaashii hogaaminayey kooxda khawaarijta ah ee halkaas isku uruursanaysay howlgalkaas waxa uu ku soo dhammaaday in ciidamada qaranka iyo dadka deegaanka iyo muxuu ahaa si buuxda ay ula wareegaan deegaanka ceeldheere oo ahaa runtii marin aad iyo aad istaraatiiji ugu ahaa khawaarijta oo maaragta ay ka abaabulayeen weerarro ayna doonayeen inay halkaa muxuu ahaa ay ku dhuumaalaystaan ciidamada qaranka iyo dadka deegaanka waxa ay hadda ku howlan yihiin oo ay ku daba jiraan firxadka qayb ka mida khawaarijta halkaas joogtay oo goobta ka baxsaday waxay sidoo kaleeto ciidamada qaranku ku howlan yihiin asturidda iyo aruurinta meydadka dhallinyaradii ay soo qaldeen khawaarijtu ee halkaas muxuu ahaa howlgalku uu kula kulmay islamarkaana laga qaaday tillaabadii loo qorsheeyey halkaas in maaragtay lagu ciqaabo khawaarijtaas goobta waxaa joogay horjoogayaal lagu raadjoogo oo ahaa dembiilayaal waaweyn oo ku howlanaa dhibaataynta dadka gobolka shabeellaha dhexe iyo gobolka hiiraan waxaana ka mid ahaa horjooga xasan nuur oo u qaabilsanaa khawaarijta al-shabaab maleeshiyaadka gumaada dadka gobolka shabeellaha dhexe ee khawaarijta ah iyo horjooga lagu magacaabo cabdulqaadir oo isaguna si gaara mas-uul uga aha waxa ay ugu yeeraan jabhadda khawaarijta kaasoo isaguna goobta ku sugnaa waxaa kaloo jira horjoogayaal kale oo ka tirsan khawaarijta al-shabaab oo halkaas ku sugnaa howlgalkan waxa uu ka mid yahay howlgallada isdabajoogga ah ee ciidanka qaranka soomaaliyeed ee dadka shacabka soomaaliyeed iyo saaxiibbada caalamiga ah ay kula dagaalamayaan khawaarijta waxaana uu la xidhiirsanaa howlgalkii labadii habeenee lasoo dhaafay ka dhacay deegaanka buulamadiino oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose oo lixdan iyo afar ka tirsan khawaarijta iyagana halkaas lagu dilay waxaan insha allahu tacaala idinla wadaagi doonnaa sawirro muujinaya khawaarijta is-uruursigoodii inta aan howlgalka dhicin iyo meelaha ay ku sugnaayeen waxaan kaloo idinla wadaagi doonnaa sawirrada markii howlgalku uu dhacay kadib waxaana runtii rabaa halkan inaan idinkaga xaqiijinno in gaadiid iyo hub aad u fara badan oo khawaarijtu halkaa ay ku haysteen ee ciidamada qaranka ee howlgalka sameeyey iyo dadka deegaanku ay la wareegeen maryan ladana xuseen warbaahinta dalsan muqdisho
maxkamadda ciidamada qalabkiisa ayaa go-aano adag ka soo saartay dilalka aanooyinka qabiil ee gobolka shabeellaha dhexe ka dhaca waxayna dhinac kale u diyaarisay ciidamo gaar ah kadib baaqaha ka soo baxay dhanka iyo cadal ee odayaasha dhaqankii ku heshiiyeen warkar dayax ayaa ka soo waramay
gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya korneel xasan cali nuur shuute oo telefishinka dalsan kula hadlay magaalo xeebeedka cadaleh ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegay in maxkamadda ciidamadu ay fulin doonto waajibaadka kaga aadan howlaha ka soconaya gobolka shabeellaha dhexe gudoomiye shuute waxa uu sheegay in maxkamadda ciidamadu ay diyaarisay ciidamo gaar ah oo la dagaalama isbaarooyinka sharci darrada ah ee kusoo badanaya gobolka shabeellaha dhexe iyo sidoo kale shakhsiyaadka ku howlan hurinta colaadbeeleedyada ah ee ka soconaya gobolka shabeellaha dhexe lagu helay isoo dhibaateynaya dadka oo la qabtay inaysan dib dambe uusan ugu soo laaban deegaanka oo laga hayn doono waxaan rabnaa inaan dadka maleeshiyada beeleedyada u sheegno waxa ay maxkamadaha milatarigu sababta ay u maxkamadayaan inay ciidan yihiin maaha waa inay nabaddiid yihiin oo ay la mid yihiin kuwa argagixisadaha iyo al-shabaab maxkamadda ciidamada qalabkiisa markii oo lasoo saaro labada baaq oo golaha wasiiradu ay soo saareen baaqa go-aanka qaraarka ah in ay maxkamadaha ciidamadu ay la wareegaan kiisaska ka dhaca meelaha furinta ah oo dagaaladu ka socdaan way u diyaargarowda arrintaasi waxaana la sameeyey ciidamo gaar u ah ee isbaarooyinka iyo dadkaas xeeraha walaalaha ah oo diriraya inay ka dhex shaqeeyaan waxaa la socon doona xeer ilaaliye kaas oo hubin doono qofka ciidanka ka hor istaaga inuu amar ku sii doono ciidanka inay tallaa ka qaadaan hadduu dirirana meesha lagu toogto waxa uu ugu baaqay beelaha soomaaliyeed iyo duubabka dhaqanka in maxkamadda ay kala shaqeeyaan horumarinta howlaha amniga iyo sidoo kale xukunada maxkamaddu ay fulinayso waxaana uu sheegay in qofkii lagu qabtay isagoo isbaaro sharci darra a dhiganaya uu yahay qof markaasi la mid ah dagaalamayaasha al-shabaab laguna fulin doono xukunno adag sida guddoomiyuhu uu sheegay dhiiggiisu waa hadug qof beel uu ka soo jeeda ma leh qabiil ma leh waxaa waaye tuug dhinto waaye burcad dhinto waaye ma aha qof reer ah oo dhintay dadka deegaanka iyo odayaasha dhaqanka waxaan aad ugu mahadcelinaynaa inay baaq waafaqsan shareecada islaamka waafaqsan qaraarka golaha wasiirada waafaqsan shuruucda dalka ay soo saareen annagana waxaan diyaar u nahay baaqaas inaan fulino ciidamaha ka howlgeli doono waxayna ka shaqayn doonaan in isbaarooyinka iyo dadka maleeshiya beeleedyada hormuudka u ah inay taargadgareeyaan waxaa la socon doona ciidamadaasi sharciga ku shaqayn doonaan waxaa la socon doona qof xeeraaliye ah oo hubi doona qofkaani inuu khatar amniga ku yahay haddii uu diido hubka dhig oo dirirane waxay ciidamadu amar u qabaan inay tillaab ka qaadaan ay nolol iyo geeri mid ay ku qabtaan qofkii dhinta marka dadka deegaanka waxaan rabnaa inay ogaadaan inuu yahay tuug dhintay inuu yahay dembiilo dhintay magaca dembiilaha uu leeyahay waa dembiile qofkii oo la dirira ciidamada isagoo weliba isbaaro dhiganaya ama dad walaala isku diraayo marka waxaan rabnaa inay saas ula socdaan oo howlgalka waxaa qayb ka naqan doona howlgal sharciga waafaqsan oo la socdo sharciga oo naqan doonaa waxaana qayb ka naqan doona xeeraanta ciidamada qalabka sida si loo hubiyo qofka tilaabta laga qaadaya inuu yahay qofkii qaldanaa shalay ayay ahayd markii magaalo xeebeedka cadaleh ee gobolka shabeellaha dhexe laga soo saaray munaasabad weyn oo ka dhacday oo uu ka qayb galay madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle cali guudlaawe xuseen imaamka beesha mudulooda imaam daahir imaam maxamuud imaam cumar iyo ugaas maxamuud cali ugaas cabdulle iyo odayaasha dhaqanka ee beelaha soomaaliyeed ee dega gobolka shabeellaha dhexe baaq nabadeed oo loogu magac daray baaqa nabadda cadale soo saaray go-aano adag oo la xidhiira colaad beeleedyada kusoo noqnoqday gobolka shabeellaha dhexe abuukar dayax warbaahinta dalsan cadale
guud ahaana warkii habeennimaad kala socoteen raadiaha dalsan ee magaalada muqdisho akhrintan dhegeysta waa naginta duusaga waxay dib u heli kartaa booga internetka kulenahay radio dalsan dot com aad ku mahadsantihiin dhegeysiga la socodka warka habeennimo
wararkaad la haysaa hobsiima u helidoodii iyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel